waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa isugu kaayasoo duway maxamed colaad xasan oo ila jooga istuudiyaha
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a burburkii soomaaliya ka dhacay tan iyo markii ay meesha ka baxday xukuumaddii dhexe kii meelaha uu saameeyey waxaa ka mid ah garoomadii ciyaaraha iyo xarumihii ciyaaraha soomaaliya waxayna taasi dhaxal siisay in soomaaliya oo ciyaaraha qaaradda afrika meel sare kaga jirtay ay dib uga dhacdo bilihii u dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ka socday dhaqdhaqaaqyo dibudhis iyo soo noolaynta garoomada ciyaaraha ee magaalada haddaba isbeddel noocee ayaa ka muuqda soo noolaynta tayadii ciyaaraha soomaaliya arrimahaasi ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee maanta waxaana marti ku ah cali saciid guuleed guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed waxaana su'aalo ku weydiin doona barnaamijka qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna inta aan barnaamijka gudagelin dhegaystayaal aan ku horrayno doctor cali cusmaan cali oo horey usoo noqday xogayihii guddiga olombikada soomaaliyeed islamarkaana ahaa ciyaartooy xulka qaranka kubadda koleyga soomaaliya iyo tababaro xulka qaranka kubadda koleyga gabdhaha iyo wiilasha soomaaliyeed ayaan ugu horreyn weydiiye bal inuu ka warramo waayihii uu soo maray isboortiga soomaaliya horta intaanan u gelin waxaad iga gudbisaa hambali aan u gudbinayo ciyaartooyda kubadda koleyga soomaaliyeed ee ka qaybgalaya tartankii tanzania waxay soo nooleeyeen sharaftii ummadda soomaaliyeed waxaan markaas dib u xasuustay nineteen seventy four-kii anigoo national teamka ah kooxdii ugu horreysay ee kubad koley ee dibadda aada ee guushii ugu horreysa soo soo hoyisa kooxahaas kooxdaas waxaa ka mid ahaa cali cusmaan cali siciid jaamac cali siciid qorsheel cumar cusmaan waasuge axmed cabdi mahdi axmed sarxaan geesh axmed xaaji nuur maxamuud cabdi yuusuf cali faarax siyaad iyo inta aanan xasuusanin tii marka waxay dib iigu celisay in aan soo xasuusto dhalinyarada tanzania ku dheelaysana hambalya ayaan u diraynaa waxaanu leenahay halkiina kasii wada runtii dadku waxaa la yidhaahdaa cala calankaanu geynay garoomada calanka garoomada in la geeyo waa loo baahan yahay laakiin calanka in lagu tunta ma aha garoomada marka la geeyo dhalinyarada ka shaqeysa runtii dadaal badan ay muujiyeen walow walow ay ay mar kastaba ay iska riixaan dadka isboortiga aqoonta u leh waa iska riixaan aad baad umahadsan tahay doctor cali waa kaaga mahad celinaynaa wakhtigaga qaaliga ah aan dib ugu noqonna barnaamijkeenna oo uu marti ku yahay cali saciid guuleed guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cali kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa kus waa ku dhowahay calaad waa mahadsan tahay waa ku dhowahay bal marka hore aan cali saciid aan ku bilowna eh maxaad nooga sheegi kartaa isbedelada ku saabsan soo nooleynta garoomada soomaaliya iyo cayaaraha iyo waxa ka socda magaalada muqdisho bal marka hore faahfaahin guud oo kooban naga sii ala waa mahadsan tahay sboortiga maxaa isbedelada kusoo kordhay mataqaanaa sboortiga soomaaliya ama xiriirka ubadda cagta waa mar haddii nabad la helay inkastoo ay mar kasta socdeen ciyaaruhu maaragtay qeybo ay ka socdeen laakiin hadeertaan wadanka dhan maaragtay u nabad helay garoomadii kusoo noqdeen maaragtay garoomadii caalamiga ahaa ee ku yaalay magaalada xamar dalka ay kusoo laabteen in la dayactiro la dhamaystiro sidii garoomada caalamiga oo kale maaragtay inaan helno hoom iyo weyn inaan helno maaragtay si aan garoomadan garoomadaan ku xirnayn mar nabadaan ku xirnayn marna garoon la-aantaan ku xirnayn marka hadda waxaan haysanaa garoomadii oo la dayactirayo sida garoomada kale adduunka ay la mid yihiin isbedel weyna marka aan filanayna insha allah hoom iyo awey markaad leedahay waxaad ula jeedaa garoomo soomaaliya marka ay koox kale la ciyaarayso ay wadankeedii kula ciyaari karto fursadii in wadankeeda ay kooxdii ay doonto kula ciyaarto ay heli karayso haddii garoomada la dhiso dabcan haa waxaa jirta in anaga markii dambe aan ku ciyaari jirnay guriga jabuuti noo ahaa gurigeenna iyadoo aanan haysanin gurigeena cayaaro garoon iyo mataqaana iyo nabadgelyadii marka hadda haddii garoonkii uu noqdo garoomada caalamiga laga qayb galay oo looga qaybgeli kara tartamada gurigaaga iyo guriga kala aadaadaysid waxaan ufasaxanahay in dalkeena inta la yimaado aan la cayaarna qolooyinkan tartanka lagu soo aadaan cayaaraha kuwa fifa kuwa kaaf kuwa sakaafa iyo kuwa weefa carabta ah waxaan u helaynaa fursad mataqaanaa inaan garoonkeena caalamiga aan ku cayaarno waa gartay garoonka haddaan soo qaato tusaale ahaan garoonka banadir stadium oo kale waxaa la dhigay cooskii artificialka ahaa ama katiifadii baa la goglay oo wuxuu ekaaday garoon caalamiya oo ciyaar caalamiya lagu qaban karayo laakiin weli waxaa muuqda in derbiyadii iyo tarabuunkii iyo meelihii la fadhiisan lahaa garoonka intiisa kale burbur xoogla ka muuqdo maxaa qorshe ah oo garoonka aad ka leedihiin qorshaha qorshe uu isla socdayo la qorshuhu kalama labau ahaa qorshaha wejiga hore wuxuu ahaa in la dhigo garoonka maaragtay cawskii artificial touriska in la dhigo markuu dhammaadana fayska labaad la bilaabo tarbuunkii oo ah v i v da oo maaragtay heer sare loo dhisaayo iyo meeshii ay ku xaroon lahaayeen iyo hool oo maaragtay dadka loogu dhigo maaragtay educationka maaragtay oo ah cayaaraha dadka markii seminaarada loo qabanayo koorsooyinka in loogu qabto marka fayskiina wuxuu bilaabanaya insha allah bisha shan iyo tobankeeda februaario bilaabana oo lasoo fiifo uu bilaabana dhismadii labaad inta kale oo ka dhiman oo yarna waxaa dhamaystiri doona inta adayga jajabkan oo muddo dheer oo baaba'sanaa xiriirka soomaalida kubadda cagta dowladda iyo xiriirka soomaalida kubadda cagta iyo ganacsatada ayaa isla maaragtay inay maaragtay garoonkii dayactirkiisii laga aan ka qayb qaadan doonaa insha allah anagoo wada jir ah cali saciid haddaan usoo laabto su-aal la xiriirta xagga maamulka isboortiga kolley dabcan dadku markay wax qabanayaan oo meelay wax ka sameynayaan oo wanaagna way leeyihiin dhaliilna way leeyihiin marka dadka idin dhaliilaa waxay leeyihiin waxay idinku eedeynayaan musuq maasuq la xiriira qaabka doorashada soo xulashada xubnaha safarada dibadaha looga loogu baxo iyo sidoo kale kooxaha oo la sheegay inaad maamulkooda ku dhex jirtaan eedahaasi maxaad ku difaacaysaa dadka qaba alaaba waxaan ku difaacayaa intay maqlayso in annaga xiriirka soomaaliyed kubadda cagta inuu yahay xiriir mar kasta doorasho ku yimaado aan ku imaanin wax magacaabid qof la magacaabayo oo qof walba tartanka uu u galaayo sida uu qabo xeerka sharciga maaragtay kubadda cagta ee soomaaliya maaragtay dastuurkiisa marka xashana kooxaaan wadayna iyo mataqaanaa iyo maamulka aan suubinayno waa maamul la ogyahay waa wax inta soo baxo fadhi la qaato lagu suubinayo maamul isboortigana waxaa kamid a dadka hadda wax maamulayo dad isboortiga u badnaa muddo dheerna kusoo dhex jireen oo waktigooda uu siiyey nasiibkoodna uu siiyey marka waxa la sheegayo maaragtay wax walba waxay leeyihiin mucaarad waa leeyihin waxaan mucaarad lahaynna ma jiraan mar kastana waxa waaye wax kasta haddii wanaag kasta uu dhaco mucaaradkana wuu jiraa marka annaga waa u adkaysanaynaa waxaan leenahay waxqabadka xiriir kubadda cagta mar walba wuxuu suubiyaa dad baa kusoo soo wadi jiray madax horaa soo wadi jirta heerkan baxa soo gaarsiiyey oo ilaa waktigaas soo gaaray faarax weliye allah u naxariista faarax weliye cadow sindiko oo asagaba qadkan maaragta hadda xiriirka xiriiradan iyo olombikada ay ku jiraan uu soo dhalaaliyey labaatan iyo labadii sanaba ay kamid ahaayeen ururadooda ay kamid ahaayeen waxaan u malaynayaa adigu inta wanaagga rabtana waa aragtaa inta wanaagga aragtana waa rabta way ujeedaa in maarata wanaag la qabanayo iyo wax wanaagsan la qabanayo laakiin mucaaradkana dhibaato male waa inuu maaragtay wax weydiiyaayo si ay wax u socdaan qofka qaladkaasaa jira ha yidhaahdo insha allah waan la waana looga jawaabaya aad baad umahadsan tahay waxaa jira gobolada soomaaliya qaarkood baa kusoo laabtay gacanta dowladda soomaaliya sida magaalada marko oo kale iyo magaalada jowhar oo ciyaaraha soomaaliya ama kubadda cagta aad looga xiiseeyo iyagu maxaa qorshood u samayseen gobolada maadaama magaalada muqdisho oo keliya xooga xiriirka soomaaliyada kubadda cagta in badan uu saaraa
colaado waa su-aal aada loogu baahnaa aadna u muhiim u ah gobolada soomaaliya annaga mar walbaba wixii tabarteenna ah mataqaanaa kama hagranin gobolada cayaarihii laba kun iyo tobankii la qabtay aan waxaan gelinay garoowe iyagoo xamar inta keena aan kasii qaadnay ugu talagalnay qalabna siinay haddana waxaway waa kasii fiicantaho kutalagalka waa fiican yaho mar walbaba waxa waaye waktigii la haysto ayaa wanaagsan goboladana waa gobolada aan ka soconno mar kastaba cayaaraheenna inay horokac ka suubiyaan waxaa igu maqaalaa inay jiraan xarumo isboorti oo laga hirgeliyey qaar ka mid a gobolada soomaaliya in markii dambe loo isticmaalay waxyaabo kale oo qaarkood xoolaqal ama maxjar loo bedelay arrintaa ma jirtaa arrintaas waa jirtaayo garoomadii waxaa ka gacanta ka maqan aada la socotaa alaad inay garoomo badan xamar ku yaaleen oo mataqaanaa iyo goboladaba garoomadii ay lahayn kooxaha waaweyn sideed garoon ayaa ka maqan gacanta muxuu ahaa xiriirka ama hay-adahoodii ka maqan oo laga dhistay guryo iyo ka dabaqyo iyo mataqaanaa iyo xerooyin laga suubsaday marka taasna iyadana hadda dawladii joogto waa wixii hadda maalmo dhaweed maaragtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare ay ku dhawaaqeen oo lahaayeen wixii sagaashan ka dambeeya wixii la dhisay waxba kama jiraan marka garoomadii inay soo noqdaan waa rajeynayna insha allah aad baad umahadsan tahay cali saciid guuleed guddoomiyaha xiriirka soomaaliyada kubadda cagta oo qadka magaalada muqdisho ku jira ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ka qayb qaadanaya haddaan xusuusiyo intiinana dib noogu soo biirtay ee barnaamijka aan bilowgiisii la socon cali saciid waxaanu aadaynaa dhegeystayaasheenna oo qadka ku jira oo doonaya inay su-aala ku weydiiyaan qaar ka mid a hallow dhegeysta ma na maqlaysaa bal magacaaga ku bilow iyo halka aad naga soo wacayso magaciigu waa xuseen cabdilagisi oo ku magac dheer xorow xaaji waxaana kaa soo wacayaa south africa magaalada port elizabeth
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan v o a wuxuu ku saabsan yahay isboortiga soomaaliya marka fikir iyo su-aal haddii aad qabto marka hore fikirkaaga ku hormar horta fikirkayga marka aan ku hormaro waxaa kamid ah in maaragtay xiriirka sooma olombikada soomaaliyeed doorashadii loo doortay guddoomiyaha olombikada soomaaliyeed waa soo dhaweynayaa wuxuu kamid ahaa cabdullaahi trabi raggii maaragtay sportska wax kasoo bilaabay xilliga horena ahaa jiray macalin ciyaartooy waagii dambe oo burburkana kasoo qayb qaatay sportiga sonoran t v marka aad ayaan usoo dhaweynaha fikirkaas dadka qurbaha ka qaylinaya waxaan leeyahay waa inay tagaan wadankii sportiga ka qayb qaataan markaas ay waxna ku qabsan karaan waxna diidi karaan laakiin nin qurbaha joogo nin wadanka joogo ee wax ka abaabulayo ee ka sameynayo inay kuqas kuqa- ku qabsadaan oo ay mucaaradaan taas waa mid aan kasoo horjeedo fikirkayga waa noocaas marka hore su-aal haddii aad qabto oo mudanaha aad weydiinayso Eh, mudanaha waxaan weydiinayaa aniga horta waxaan kamid ahaa ciyaartooyii burburka labaatanka sano kubadda cagta soo bilaabay qaabkii ay kusoo bilaabatay iyo qaabkii maaragtay waa la socday waxaan weydiin rabaa xiriirka soomaaliyeed eh, kubadda cagta khaasatan midda aniga qusayso oo ah kubadda cagta waagii hore qaabkii kubadda cagta xiriir xiriirkeeda iyo doorashadeeda iyo xubnaheeda qaabkii loo dooran jiray iyo qaabkii loosoo maamuli jiray oo aan la socday ma waxbaa iska bedelay mase sidii ayaa weli maaragtay aan loo xulaa oo sidii ayaa weli loo maamulaa taas ayaan rabaa inaan wax ka ogaado hadda dadka imaanayo gaar ahaan xubnaha xiriirka kubadda cagta qaabkay ku yimaadaan ayaan rabaa inaan wax ka weydiiyo maaragtay mudanaha aad baad umahadsan tahay eh, waa ku maqlayaa en, isagaana su-aashaada ka jawaabi doona Eh, haya cali siciid waa mahadsan tahay su-aashaas waa su-aal jirto xiriirka kubadda cagta wuxuu ku socdaa dariiqii loo jeexay oo ahaa in maaragtay xubnuhu waxay ku yimaadaan gobolladay qaar gobolladii soomankay ka yimaadaan waxay ka yimaadaan muxuu ahaa dabadday ka yimaadaan waxay ka yimaadaan guryahay ka yimaadaan oo dadkii sidii maaragtay doorashada marka la suubinayo haddana waxaa jirto eh, afarta zone oo haddeertaan afar zone maadaama aan awooda gobolada dhan la qaadan karin laakiin afar zone oo zoonkiiba saddex saddex gobol ah ayaa hal qof ka mid yahay oo uga mid yahay guddiga fulinta marka doorashadana waa sidii aad ku ogeed oo loo keenay oo maaragtay dastuurkeena ku qorneed in afartii sanaba mar la doorto ama waa kusoo noqdaan ama waa maaragtay ama waa waa la waa laga bedelaa qofkii doorasho ku helana waa imaanaya qofkan doorashada waayana waa daba waa ka joogsanayaa marka doorashadii bay weli ku socotaa sidii aad ku ogeeday ku socotaa Eh, aad baad umahadsan tahay cali siciid eh, iyo xuseen cabdulla geesay oo naga soo wacay eh, koonfur africa aad baad umahadsan tahay Eh, dhegeysto kale ayaan eh, soo gelinaya qadka Eh, dhegeysta magacaaga iyo ku bilow halka aad naga soo wacayso maxamed adigoo mahadsan waa axmed cabdiraxmaan jaakat oo idinka soo wacaya dalka turkiga gobolka aksaray waxaan jeclay inaan mas-uulka weydiiyo runtii fikir iyo su-aal intaba horta marka hore waxaan leeyahay isboortiga soomaaliya dowlad ha jirto ama yaysan jirin waxaan aaminsanahay inuusan weligiis ka bixin wa- wax isdibaamarin iyo musuq maasuq iyo arrimaha noocaas oo kale ah iyo waxa lagu tilmaamo qof jeclaysi waana waxa aan ku gaari weynay horumarka sport runtii africa nooga tagtay ee weliba adduunkana nooga sii tegay marka horta maanta waxaan jeclaan lahaa in bahda isboortiga aad iyo aad looga shaqeeyo oo fikir fiican la keeno isla markaana isboortiga sidiisaba la madax baneeyo oo runtii ururada isboortiga soomaaliyeed ay noqdaan kuwo madax banaan oo ku xiran sida ururada kale ee dalalka kale ee madax banaan ee viva un hoos taga inay iyagoo sidaas oo kale noqdaan aad baan u jeclaan lahaa waxaan isleeyahay dad badan ayaana ra'yiga inay kula qaban ay suurtagal tahay Eh, su-aal haddaad qabto Eh, su-aashu waxay tahay hadda guddiga isboortiga soomaaliyeed gaaran xeer kubadda cagta ama kolaygaba waxaa la sameeyey garoomadii kubadda ee kolayga ee kowda luuliyo Eh, waxaa la sameeyey benadir stadium marka waxaa qarash ku baxay ee garoomadaas lagu sameeyey ama ku bixi doona qaybaha ka dhiman ma waxaa fangaraynaya vifa ama qaybaha isboortiga adduunka u qaabilsan mise waa lacag dayn ah oo nala ku yeelanayo oo nala ku qorayo berri ka maalin la rabo in nala ka gudo su-aashaas waa jeclaan lahay in la iiga jawaabo hadday suurtagal tahay mudane
Eh, eh, mudana isagaa ku maqlaya en, axmed cabdiraxmaan jaakad oo naga soo wacay dalka turkiga en, cali siciid oo ayaana kaaga jawaabaya su-aashaada jaakad waa ku mahadsan tahay eh, su-aashaadii eh, annagu eh, garoonka dhismadii garoonka sport ee footballka ee maaragtay stadio banaadir iyo stadio maaragtay muqdisho labadaba waxaa naloo ballan qaaday laba kun iyo todobadii ayaa naloo ballan qaaday in naloogu dhiso eh, fifa ay noogu dhiso mataqaanaa taageerid la taageerayo soomaaliya xiriirka kubadda cagta in loo dhiso oo looga dhigo garoon caalami ah taas marka wax deyna ma ahan waa wax eh, dowladaha dhan la siiyey annagaana ugu dambeyna maaragtay garoomada maadaama anagu dagaal iyo dib u dhac nagu dhacay maana gar- laba kun iyo todobadii laba kun iyo sideedii waa noo socotay bro- waa waxay ahayd brojeeto noo socotay ahayd laakiinse waa wax deertaan soo dhammaaday weli laakiin ti istaadiya muqdisho waa noo dhiman waxaa ka qayb qaatay eh, dhismihii eh, maaragtay kubadda koleyga eh, central sporti ahaa mataqaana lu- luujalaha waxaa qayb weyn ka qaatay eh, shirkadda hormuud oo ku ah, maaragtay caaw- ka geysatay garab eh, ka siisa caawimaad dhismo ah ayaana gacanta gacanta eh, qarashkeeda gelisay gabagabadii barnaamijkeena ayaan maraynaa Eh, haddaan kuu soo noqdo xiriirka soomaalida kubadda cagta ma leeyahay xisaab celin ama een, waax qaabilsan la socodka ama dabagalka ee qarashaadka xiriirka uu ku maalgeliyo isboortiga xisaab la-aan maba la socon karaba bini aadamka wuxuu ku nool yahay waa xisaab waxa lasoo dhiibaana waa wax la og yahay oo ma ahane wax maarata la qaadi karo ama la qaban kara ma aha mar kastana waxay ku waaniyaan ha isku taabanina dadkiina waxaad u darantihiin dhaqaalahaas ha isku taabanina wixii loogu talagala ku qabtay yidhaahaan mar kastay dardaaranka dhiibayaan marka waa wax mataqaanaa mar kastaba colaado mataqaanaa xisaab wax xisaab la-aan soconaya ma jirto qofkana meel ma tegi karo daqiiqada ka bacdi waa la haystaa sanadka intaas dhamaanba waa la haystaa wax walba meeshay mareen iyo waxay ku mareen awdidkaasoo xisaabaadka sii xisaabanaya asaga iyo sii gudba Adig- adig gudmaysidba marka waa leenahay waa leenahay qeybta maamulka maarata dhaqaalaha waa leenahay Een, aad baad umaadsantaha cali saciid Eh, waa kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga Waaw. ma aad baan umaad anagu mahad celinaya maaragtay v o a da oo mar kastaba maaragtay xogta isboortiga dalka si fiican uga maaragtay noola shaqeeya ama mar kastaba weydiiyo waxa maaragtay isboortiga meeshu marayo waa mahadsantaha colaad dhegaystayaal intaa ayaanu ku soo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo uu toddobaadkan marti ku ahaa cali saciid guuleed guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho waxaa sidoo kale barnaamijka ka qayb qaatay isagoo ku sugan atlaanta dalka maraykanka cali cusmaan cali oo horey usoo noqday xogayihii gudguddiga olombikada soomaaliyeed iyo xogayihii xiriirka kubadda kolayga islamarkaana ahaa ciyaartooy ka tirsan xulka qaranka kubadda kolayga mucallin oo usoo noqday xulka kubadda kolayga ee gabdhaha iyo wiilasha soomaaliyeed intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha waxaa isugu kaayasoo duwa halkaana nagala socodsiinayay maxamed colaad xasan halkaad kala socoteenna waa v o a washington